munaasabadan oo lagu xusaayay maalinta biyaha adduunka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay munaasabadan oo ay soo agaasimeen wasaaradda tamarta biyaha iyo qaar ka mid ah hay-adaha ka howlgala magaalada baydhabo ayaa waxaa qeyb ka ahaa biidhaamin loo sameeyey dadka danta yar ee ku nool magaalada baydhabo qaar ka mid ah qeybaha bulshada ee aqoonta u leh muhiimada uu leeyahay biyaha ayaa ka hadlay maalinta biyaha adduunka maalinta biyaha bilaagmal noolada kor idaalwaan mayki aaleha lama eel lamaada eelna adda nooga hoyin biyoosha guhayan marna wal soo larey wal kale jar qofka baniaadanka hoobaada itaa ka hoy bi insiinun guri kale malan weydiya madaada fadhaa taro korsiga landaka biyo laaka maraysiya way ungumaad nagaane ummati koonfur galbeed ha ku jeedi walanbarati wasaarado ka shaqeeyasi wasiir ku hayti madaaweyne ku hayti koonfur galbeed dadye angmahad nagaan geedka may munaafasadiyo jirtay maalinta maalinta biyo lare maalinta biyo adduunka lare maalinta biyo adduunka maadalayn baahnaya maasha allah maada biinka jarna madarayra soo maasha allah muslum i gaalaba midigda iskala saxiixana maasha allah horta biyo laantiyo ma le biyo maybu aha nololo koowadow nafta waa biyo nolosha waa caani lere biilaan waluma dareeraanba maamulka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa ugu dambeyn soo gabagabeeyey munaasabadan lagu xusaayay maalinta biyaha adduunka biyo xaqiiqiyan nololo biniaadamku meeluku ku jiraan markii la fiiriyey way la fiiriyey nololo biniaadamku markii la erey kow oxygen ka sarreeya because qofku way la erey shan daqiiqa hoob use oxygen waayo ma noolaada kor shayga keliix ee kihiga biyu next the oxygen la erey walaa oxygenka kihiga biyu marka dare ma kortaan geeka qofka hoob naqaska kihirima way la ka qaymaya intii shan daqiiqa noolaada kor hambaliyo lana wasaaradda shaqo badan iyo haytan taasniyadaasiinkamahadnagaankeedanka faraxsan inaan ku qayb galna munaasabadan sharafta leh waxaa qaban qaabiday wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowladda koonfur galbeed iyo hay-ado kula shaqeeya hayaan barnaamijkan biyo marka iyada sharafnin keete munaasabadan waliha ka toostahe xillo biyo eedlinka baahanye oo wadanka guud ahaantiis biilaan ku jarta munaasabadan waxaa ka qayb galay guddoomiyaal agaasimayaal odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada